إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caddaysay mowqifkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu beddelay atmis xukun gacangoyn ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyabarrow ee shabeellaha hoose bulshada ku nool degmo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa xalay daawaday filim ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa arrin halis ah ku tilmaamay heshiiskii uu xasan sheekh abiy axmed ugu saxiixay inay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ayaa burburiyey goobo ganacsi iyo guryo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mucaaradka itoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii uu xukunka uga tuuri lahaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caddaysay mowqifkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu beddelay atmis warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir howlgalkan cusub oy ugu yeedheen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka soo muuqday muuqaal si weyn loo diyaariyey oo ku saabsan qalinjibinta mucaskar ay ka aflaxeen dagaalyahano si adag u tababartay sheekh mahad ayaa ka hadlay xaaladda hadda ka taagan soomaaliya ee loo baahan yahay in loo caddeeyo ummadda soomaaliyeed waxa uu si gaar ah u soo hadal qaaday ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga kuwaas oo dabayaaqada sanadkii tegay loo beddelay magaca lana siiyey maandhayd hal sano ah hogaamiyahan ayaa howlgalka cusub ee bilowday ugu yeeray aysom isagoo xuse inuusan waxba ka duwanayn kuwii hore waa howlgal lagu doonayo in dalka iyo dadkeena lagu gumaysto oo soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aanan ahayn sharciga allah ayuu yidhi sheekh mahad warsame isagoo mowqif cad oo barax tiran ku caddeeyey inay la dagaalami doonaan soo duulayaasha iyo kuwa la socda howlgalkan cusub oy ugu yeedheen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala si kastoy gaalo isugu habar wacdaan waa howlgal lagu doonayo in dalkeenna iyo dadkeenna lagu gumaysto soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aan sharciga allahin subxaanahu wa tacaala mowqifka mujaahidiintu iyo dadka muslimiinta ana marna isma beddelin waa kiisii hore waay oo mowqifka hor muxuu ahaa in lala dagaalamo gaalada soo duulayaasha ah iyo kuwa la socda ee murtadiinta lagu magacaabo sidaan allah uga baranayna wuxuu duulaankan gardarrada ah ku dambayn doonaa halaag iyo hasiimo gaalada inay ku dhacdo dalkana inay isaga huleelaan iyagoo duulaysan insha allahu tacaala tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh waxaa xargaha goostay dagaal beeleedyada ka socda dhulka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in macguuslayda ay hubaysay dowladda federaalka ay dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kufsi ay ka wadaan goobaha ay ku sugan yihiin wuxuu qabaa'ilka muslimiinta u soo jeediyey inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka allahna ay ka cabsadaan oo ay u soo laabtaan isagoo xasuusiye goodiska ku soo arooray in si sharci la'aan ah loo dilo muslimiinta lana daadiyo dhiiggooda anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shurud la'aan u joojiyaan dagaallada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacallakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo alla subxaanahu wa tacaalana wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay waman yaqtul mu'minan mutacamida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحو ليهي من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية وإن دقاتان in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna sheekh mahad ayaa dhanka kale fariin u diray dadka isticmaala baraha bulshada ah ee ku lug yeesha hurinta dagaalbeeleedyada waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhallinyarada isticmaasha waxa loogu yeero baraha bulshada dal iyo debad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala kana waantooba huridda dagaal beeleedyada dalka ka socda qof weliba oo ka qayb qaata iskudirka qabaa'ilka soomaaliyeed ama dhiirigeliya colaadda dhexdooda ah waa qof adeegaya cadowga ha is ogaado ama yuunan is ogaanin nebi moxamed sala allahu caleyh wasallam wuxuu leeyahay man caana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazil fii sakhat illaahi xataa yanzic dhulboobka xoogaystay ayuu sheekh mahad ka hadlay waxaana uu dhambaal digniin ah oo far waaweyn ku qoran u diray ganacsatada iyo qof kasta oo ku lug yeesha dhulboobkaasi uma aabbayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkiinaas foosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo inta uu ku guda jiray kelimadda waxa uu sheekh mahad docda kale ka hadlay halganka iyo nafhurka reer falastiin oo afka ciidda u daray yuhuudda taagda daran ee lagu sanduleeyey inay qaataan xabad joojin ay ku badbaadinayaan inta ka hartay maxaabiista ku jirta gacanta kacdoon wadayaasha reer falastiin maanta ma jirto askari yahuudi ah oo geli kara dagaal toos ah waxay ku soo uruureen duqaymo waana ficil muujinaya daciifnimada yuhuudda ayuu yidhi sheekh mahad isagoo walaalaheena reer falastiinna ku dhiirigeliyey inay ku sabraan dhibaatooyinka kaga imaanaya yuhuudda waxaa bishaaro ah sannad ka badan duulaankii ay yuhuuddu ku soo qaaday khaza in ay ka muuqato in yuhuuddii ay ku dhacday dhaqaalihii oo ka burburay iyo iyagoo dad ahaan u baaba'ay waxaa kaloo inoo muuqanaysa in iimaanka iyo sabarka uu ka awood badan yahay hubka hantida tirada iyo teknolojiyadda maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toosa soo galo waxayna arrintoodu ku soo ururtay duqaymo ay ku xasuuqayaan haweenka carruurta iyo waayeellada waana ficil muujinaya daciiftinimadooda walaaleheenna reer falastiin waxaan leennahay ku sabra dhibta yuhuuddu idiin geysanayso maxaa yeelay waxaa tihiin dad diiddan dullinnimada diinka saaridda iyo dhulkiinaa barakaysan inay yuhuuddu qabsato si kastaba ha aatee midowda afrika ayaa bishii maarso sannadkii labada kun iyo todobada waxa uu soomaaliya u soo diray ciidamo loogu magacdaray amisom kuwaasi oo lagu qarinayay jabka iyo halaaga askarta xabashida etoobiya ku gaaray soomaaliya amisom ayaa magaca loo beddelay bishii abriil sannadkii labada kun labaiyo labaatanka waxaana xilligaasi loo bixiyey admis ujeedka magaca loo beddelay ayaa qayb ka ahaa qorshe iyo hindise lagu dhimay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha afrikaanta ugu dambayntii howlgal kale oo loogu magacdaray howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo eyusom ayaa lagu dhawaaqay dabayaaqada maalmihii ugu dambeeyey sannadkii tegay ee lasoo dhaafay howlgalkan oo bilowday kowda bishan janaayo labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa soconaya muddo hal sano ah waxaana mar uu ku sigtay in gebi ahaanba uu meesha ka baxo markii la waayey cid maalgelisa markii foodda laysdaray fagaxdiiyo durdurradiyo fahda orodka boodada fadalboobka carashada geeshkii cirfanashada figta sare lahaan jiray fakadii ma laga degay fahamguur ma ku ri- ma lagu riday filan waa ma ka hor yimid allah allahu akbar xukun gacan goyn ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose warkaasi waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
shalay salaadii casir kadib musallaha weyn sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyibarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa ka dhacay xad ka mid ah xuduuda allaah xadkan oo ah xadu sariiq ayaa ka dhacay musallaha sayid maxamed cabdulle xasan iyadoona ay musallaha soo buux dhaafiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kunyibarow kuwaas u soo daawasho tegay xukunka iyagoon ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada xadkan ayaa waxaa gacanta lagu jaray xuseen macalin cabdille oo da'diisa lagu sheegay siddeed iyo toban jir kaasoo lagu eedeeyey inuu jabsaday dukaan ku yaala deegaanka fuudha oo hoos yimaada magaalada kunyibarow isagoona kala baxay agabyo kala duwan mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka sheegay dacwad lagu soo oogay xuseen macalin cabdulle iyo alaabta uu ka qaatay dukaanka uu jabsaday ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose horteeda dacwad keensaday rufaaci boorow aadan afartan iyo labo sano jir ah isigoo dacweynaya xuseen macalin cabdulle toban iyo siddeed sano jir ah wuxuu yidhi waxaan ku dacweynayaa xuseen dukaankayga ayuu jabsaday wakhti habeen ah albaabka ayuu mindi ku jeexay wuxuuna kala baxay alaab tir badan oo ay ka mid yihiin macwiisyo sabar ah oo gaaraya toban macwiis kow iyo toban shaar toliin ah iyo garamo oo isaga lagu soo qabtay alaab kalena way iga maqan tahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ninkan iiga qaado alaabtayda lana waafajiyo sharciga intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay xuseen macalin cabdulle wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan jabsaday dukaanka rufaaci anigaana gacantayda ku jeexay albaabka waxaana kala baxay toban macwiis sagaal shaar kow iyo toban milyan lacag puntland ah intaasi ayaan soo qaatay intaasi kadib maxkamaddu waxay qiimaysay alaabta uu soo haday xuseen waxaana lagu qiimeeyey lacag dhan saddex boqol soddon iyo kow doolar xukun intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadda rufaaci boorow aadan iyo jawaabta xuseen macalin cabdulle oo ahayd mid qiraal ah qiimaysayna alaabta uu soo haday kana haday meel xirsi ah alaabtaasi oo qiimaheedu gaaraya nisaabka gacanjaridda ayaa waxay xukus u soo saartay sida tan
sidoo kale qaadig ayaa fagaara ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay iyo adillada loo cuskaday iyadoona isla goobta gacanta loogu jaray xuseen macalin cabdulle kow waxay maxkamaddu xukuntay in xuseen macalin cabdulle uu haday alaab ka haday meel xirsi ah labo in uu haday alaab gaaraysa gacanjarid saddex in alaabta soo haday uu ku wareejiyo rufaaci afar waxay maxkamaddu ku xukuntay xuseen macalin cabdulle in laga jaro gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa waxaana loo uskaday aayadda soddon iyo siddeedaad suuratulmaa'ida والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري اقضعوا في ربع دينار ولا تقضعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من عرض وقال ابن تيمية رحمه الله وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع هذا وبالله التوفيق
degmooyinkiiyo deegaanada dhaca wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay xukunno xadusariq ah kuwaasoo lagu fuliyey daddiyo kala duwan oo ku kacay falxatooye ah bulshada ku nool degmo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa xalay daawaday filim ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed muudey abumuslim dad aad u badan ayaa salaadii cishaa kadib isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada bu'aqable ee gobolka hiiraan halkaasi oo laga daawaday qaybta koowaad filimkii xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin dadka muuqaalka daawaday ayaa sheegay in xiiso gaar uu leeyahay mucaskarka oo ay kasoo muuqdeen qaar ka mid ah abwaanada dhowaan ku soo biiray xarakada shabaabulmujaahidiin culimaadiin iyo odayaal dhaqan dadka ka maqan saaxada jihaadka ayay ugu baaqeen in ay soo haleelaan oo ay ku daydaan dadka filimka ka soo muuqday oo qaarkood isaga soo tagay goobihii ay ku sugnaayeen iyaga oo go-aansaday in ay qayb ka noqdaan halganka jihaadka ee soomaaliya ka socda boorka waxaa ku qoran karihnaa xayaata adulli wakhtarnaa xayaata alcizi waxaana gacanta ku haya waa abwaannagaye cali khaliif allaahu akbar allaahu akbar macnaheeduna waxay tahay waxaan kiraahsannay xayaatadii dulliga ahayd waxaan doornay xayaatadii sharafta laheed oo jihaadka iyo cizigaan ah allaahu akbar allaahu akbar
caawa halkan waxaa ku biirsaday macaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ilaahay subxaana watacaala dad barakeeyey oo shaacaarta islaamka muujiyey ayaa halkan ku fiirsannay abwaankii soomaaliyeed oo macaskarka soo baxay oo cadowgiisa indhaha ku gubaa gacantana ay kasii daran tahay nin walboo muslim oo soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uu baaqaynaa inas tamaniya ina macaskarkan aad arkaysiin nin walba inas iska xaadiriya cadowguna isla xisaabtama intaasaan ugu baaqaynaa annagana waa fiirsannay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay ilaahay subxaana watacaala annagana hana waafajiya runtii waa macaskar aad iyo aad cajiib u ah xiise gooniya iyo himilo gooni ayuuna leeyahay ee ragga ka soo muuqanaya wejiyadooda maaragtay rag aad iyo aad noo farxadgeliyey qalbiyada annagana u qabooji waaya waxay leeyihiin maaragta muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culimmada waaweyn oo shuyuuqda ah si sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nageyoo kale abwaan cabdiwaaxid oo kale waxaa soo muuqda haldoorkii iyo maaragtay bulshada soomaaliyeed ayaa ka soo muuqda aad buu noo farx geliyey ilaahay subxana wa tacala waxaan u rajaynaynaa kuwaan iyo kuwa kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu suga ayaan ilaahay subxana wa tacala u weydiinaynaa filin aad u fiican ee macskar ay kasoo bandhigaan sheekh bashiir sheekh yuusuf maantan xafladan aad u qiimo badan waxaan leeyahay halkaa fariin ugu diraa garguurtow maanta ciyaalkan fariin kugu dirooyin garguurtow kismaayo aad meesha rabtid aad hilibkaada cad gorgoran u arki doontaa inshaa allah qaybo kale oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa la fiilayaa in laga daawado filimkan oo macluumaad iyo fariimo muhiim ah xambaarsan mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa arrin halis ah ku tilmaamay heshiiskii uu xasan sheekh abiy axmed ugu saxiixay inay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya faahfaahinta warkani waxaa sii ambaqaadaya farxaan cali cumar cabdirashiid cali sharma arke oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa isagoo waraysi bixinayay waxa uu sheegay in lagu degdegay heshiiskii uu xasan sheekh etoobiya ugu saxiixay badda waxa uu tilmaamay in ay halis tahay in soomaalida loo muujiyo in etoobiya ay walaalo yihiin madmadow soo kala dhexgalayna la xaliyey taas oo uu xusay inay khatar gelinayso jiritaanka ummadda soomaaliyeed arrintan horta lala ortaayo oo etoobiyaanka loo muujinaayo dad walaalo ahoo inta is afgarad khalas ka dhaxay hadda heshiiyey an waxay la tahay inay deg deg tahay khatarna ku tahay soomaaliya mustaqbalkeeda xuduuna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro alaaliskala ursado ala loo dhanyahay lagu wajaho arrintaa khatar bay leedahay waxay keeni kartaa khatar ah birita haddii commercial aa siisid dadkan wajis hadda hadalka loo badanaya commercial aan siinaynaa commercial haddii la siinayo haddaba berbere iyo boosaaso iyo amar iyo kismaayo waa jiraan uma baahna zeylax iyo ereyedeeda iyo meel cusub in ay hadda commercial ayaga la siiyo muuqta darada berbero weynaa jirta ay kasoo degsan karaan waxay rabaan laakiin haddii la siiya hadda meel cusub oo iyaga iyo badad iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhistaan dekedaas maxaa diidaya dekedaas inay u isticmaalaan arrimo military yaase ka joojin kara berito awoodda lagu joojinayna yaa iskale haddaba cumar cabdirashiid ayaa qayb ka ahaa heshiiskii isfahamka badda ee sannadkii labada kun iyo sagaalka ay la galeen kenya ee loogu magacdaray memorandum of understanding oo loo soo gaabiyo m o u qaar ka mid a dadkii u soo joogay dhacdadaas ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in heshiiskaas ay wada saxiixeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo xilligaas ahaa wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga iyo cumar cabdirashiid oo ahaa ra'iisul wasaare halka uu dalka madaxweyne ka ahaa shariif sheekh axmed ciidamada dowladda federaalka ayaa burburiyey goobo ganacsi iyo guryo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkani uu ku eegayo maxamed qaasim magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga soo werinayaa in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen magaaladaas dadka ku dhaqan beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanku ay burburiyeen xarumo ganacsi oo ku yaala magaaladaas ayna arrintaasi ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah waxa ay intaasi ku dareen inay geysteen xadgudubyo kale oo ay ka mid yihiin dirdil iyo in hantida dadka ay burburiyaan ciidankii shacabkii shan hoomeye hadda muraayadaha ka jaban laba maqaayadoo ii dhowada dad masaakiin ay lahaayeenoo agoone baasidee laga dadaaday taliya baakaay iyo abow hebel caddaan naagiyay ku tunteen waadii jirbiini waa budeen shacabka marka haddii la didiyo oo duurka la kala geliyo oo mid faniine mid xabad lagu riday mid qora caashi laga geliyo mid buushkii laga dumiyey noqdaan dhibaa jira buushkayga waa dadumiyeen caskartaa iga dumisay bashiir caddaani baa kaahay bashiir caddaani shalay raashinkoo ku jiro iga kortegi waayey oo nafta iigu sheegtay shaloo dhan baa kaa iga dumiyey bashiir caddaani haddii nimanka la sheegahoo oo laleeyahay baakaa iyo hebel caddaani laleeyahay hadday ayagu wataanna dawladdu ha maqasho inay ku soo duuleen shacabka shaarka milatarina ay gashan yihiin ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin nuucan ah ay kula kacaan bulshada rayidka ah ee ku dhaqan goobaha ay ka taliso dowladda federaalka marar badan ayay tacadiyaad kala duwan u geysteen bulshada ku dhaqan muqdisho iyo magaalooyin kale halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku heleen haddii wax khilaaf ah ay soo kala galaanna lagu xaliyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala mucaaradka itoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii uu xukunka uga tuuri lahaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed warkani waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli mucaaradka itoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waddanka maraykanka ayaa waxaa isku urursanaya xubnaha ugu waaweyn ee mucaaradka itoobiya oo uu ugu horeeyo jawaar maxamed oo kasoo jeeda gobolka ormada iyo mas-uuliyiin hore oo itoobiyaan ah kuwaas oo qaarkood xilal sare iyo kuwo dhexeba kasoo qabtay itoobiya waxay aad u dhaliilsan yihiin xisbiga talada haya ee lagu magacaabo barwaaqo iyo siyaasadda uu dalkaasi ku hogaaminayo abiy axmed iyagoona sheegay inay abey karidi doonaan ra-iisul wasaarenimada itoobiya iyagoona intaa ku daray inay u adeegsan doonaan shacabka itoobiya ee kasoo horjeeda maamulka abiy axmed mucaaradkan ayaa hadda waxa ay shir ugu fadhiyaan dalka maraykanka iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegeen inay yihiin dadka kala socda maamulo kala duwan balse hadafkooda uu yahay inay abiy talada ka xooraan wararkii kasoo kordha abaabulkan ay wadaan mucaaradka abiy axmed waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa